bismi illahi raxmaan raxiim xasan kafi waa dhowahay idaacadda v o a waa ku dhowahay horta ciladahan waxay bilowdaan xiliyada xagaayiga oo kale ay bilowdaan waana xilligii xagaayiga lagu jiraa bisha lixaad hadda oo lasoo dhaafay iyo bisha toddobaad oo hadda lagu jiro oo badda aad ay u xun tahay xiliyadaas ayaa keenayo dhimashada iyo maqnaashada dadka la weynayo oo badda lagu weynaayo taasay ku imaanaya marka tirada dhimashada hadda wiigan lasoo dhaafay kolle ilaa iyo shan waa gaaraysay waxaa ku jira ibraahim mascuud oo u dheelaayay gaadiidka u xareysnaay sida hadda aan warbixinta aan ku maqlay oo wiilashii dhalinyarada asiga la socday aan ka maqlay oo gurmad u sameynayo oo dooman macnaha kareeyey baddana ku baxeen macnaha ay ka raadinayeen annagana kolley wixii garab aan sii karno aan siinay taas saasay u dhacday geel laqna sideeda laba qofaa iyadana ku dhimatay laba cunugoo yaray ahaayeen dhinacaan liidana laba kale oo mar ayagana oo ibraahim mascuud ka horeeyeen marka waxaa keenaya dadkii baddii dabaashii ma yaqaanaan waxaana imaanaysa xilli oo baddii ay xun tahay hadda badda hadday xun tahay marka hadda qofkii dabaash yaqiinayba dileyba ninaan dabaal uqoonin waxba uma yaalaan heer waxaan gaaray aan lugta ugu tagaa iraahdo nimanyo badda waa xun tahay qolada ciyaartooyda inaan iraahdo qof qof shaksi shaksi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas hadee qofka biniaadamka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon maadaama adiga xeebtii aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeyaa inaan kaga faaideysto wacyigelin inaan usameeyo dhalinyarada manaha badda banooniga ku dheeleyso amba ku dabaalanayso dadkiina waxaa waay xilliga badda ay xuntahay xilliga badda ay fiican tahay kalama yaqaanaan nabadoon xaaji kamaal qaab noocee ah ayaa lagu soo helay dhalinyarada meydadkooda ma badda ayaa soo tuftay mise doome ayaa lagu baadi goobay xasanow meydadka waxaa lagu kala helay qaarna badda soo tufto qaarna waa la raadiyaa kolley wiilashana qaar duwana lagu keenay oo sida hadda wiilkan ibraahim uu ka mid yahay qaarna baddi islamarkaas ay dishay macnaha meeshii ay ku dishaaba macnaha amba gurmada loo sameeyaa amba ciyaalkii la dabaalna qaarkooda qaar soo badbaadiyo cilmo la soo badbaadiya xataa dhacanoo markaas biyaha laga mantajiyo oo ilaahay uu ka samata bixiyo marka aniga waalidiinta waxaan usoo jeedinaya anigoo ah macnaha nabadoon xaaji kamaal maka aweys gudoomiyaha iskaashada dankulmaysa xeebaha soomaaliya waxaan rabaa in waalidiinta wacyigelin dheeraada ilmahooda u sameeyaan kana warqabaan xilliga badda ay soo aadayaan xilliyada ay ka maqan yihiin badda badda xilli la geli kara ma ahan xilli aad ay xuntaha waaye waxaan rabaa in macnaha waalidiinta markii ay iyagoo cunuga ka maqan yahan oo badda uga maqan yahay ay noo yimaadaan annaga aadaan u dhibsanayna haddaannaha kalluumaysatada soomaaliyeed marka haddee cunugiina meel laga raadiyo ama calaamad su-aal loo saara ma lahan waa un maalihii qooriyaasha in laga raadiyo marka waxaan rabaa dowlaha raalli kana waalidiinta wacyigelintaasaan u samayna in ilmahooda ay ka warqabaan baddana aysan u soo dirin xilligaanna aysan ka yelin inay badda soo aadaan waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro dadkii haddii ay macnaa lama horaan ay tahay dhallinyaradii iyo badda ay galayaan maanta soomaaliya horumaray gaartay waxaa dadkii xeebta la fadhiya salbajantayaal oo kira ah islaama la fadhiyaan oo la gasho karo oo nus doolar ah qiimihii haba gaabanbo qofka haddii badda ay ku xumaato waa laga soo badbaadi karaa salbajantadaasoo wata haddii aad ugu sii xumaatay firimbiyo yeeri karaa salbajantada ay ku xiran tahay marka de ninkiiba badda kuu oqoonin iyo asigoo badda gala iyo isagoo badda xagaay ay tahay aaday u dhib badan tahay maadaama ay xilligan baddu kacsan tahay miyaanay xeebta joogin ciidamadii amniga ee xeebaha ee mariniska maxaase wada shaqayn ah oo idinka dhexeeya kalluumaysatadiina iyo ciidamada xasan marinayskii annaga wada shaqayna naga dhexayso oo hadee wada shaqayntaas waxay naqonaya baddii markii ay wax ku dhimanayaan inay gurmud ay bixiyaan amba ay qabtaan qofka ay badbaadiyaan badanaa waa dhacdaa laakiin xeebtii ayaa weyn dadka imaanayan waa afartan kun labaatan kun soddon kun marka ma wada gaari karaan oo ma dhihi karaan kulli waa macnaha cunugan kiisane oo kale oo ka galaa midaa wuxuu ka galaa jasiira midaa wuxuu ka galaa geellaq midaa wuxuu ka galaa liido marka dadkii waa dadkia faraha ka badan marka waxaan leenaha dowlaha raalli ka ayaga waxay qaban karaan waa nala qabtaanoo ma xaqaraad ma samaynayno laakiin waxaa jirto in macnaha gurmadka la ballaariyo la weyneeyo gobolka banaadir ka qayb qaato bulshada rayidka ay ka qayb qaataan intaasaan dhihi laha aniga aan tala ahaan usoo jeedina maadaama dadkii ay badiyiin dadka naga dhimanayna ee dadkeena ummadeena soomaaliyeed ay tahay in aan ka wada shaqayno ummadaas sida badda ay uga badbaadi lahaayeen ugu dambayntii xilligan oo kale marka uu bad xiran ku jiro maxaa dhibaataha oo ay kala kulmaan kalluumaysatada dhinaca jillaabashada qiimaha kalluunkase sare kac ma ku yimaadaa gadoomanka xiliyadan oo kale badda dhib badan ay kala kulmaan waa ku gadoomaan waa ku dhintaan oo dadkii macnaa riski ay galayaan waxayna u galayaan ma ka joogi karaan mana hori karaan dadkii waa dad ehelaa ku xiriiro ilmaha sugaayo xilligana badxiran waaye ma yeelayaan marka qaarna baddi waa ka safrayaan oo waa iska dhiganayan doomankooda bannaankay saartaan qaarna hadda maalinta hore inay baxaan ay toddoba sac ka soo noqdaan haddii intaas toddobada sac oo ay ku maqan yihiin ay riski aysa kala kulminna ciyoobay yimaadaan xilliyada badca oo aan geli jirnoo kalea la yska dhaafaa volvooyinkana waxay aadaan goosh sida haweenkii ay jidmaalka habeenkii inay baxaan ay subaxdii malay u keeni jireen oo kale ma u ma u baxaan waxay aadayeen lolalkan dheerdheeray aadayeen ilaa shan iyo toban maalmood oo doonta volvada ay maqnaaneen kalluunka xilligan oo kale waxaa waaye aad u kacaa yumbiga wuxuu naqanaa ilaa iyo toddoba dollar ilaa sideed dollar oo gaaraa jeedarka shan dollar oo gaaraa malayga kale oo yaryarka ah oo sida shiiraanka saynabta noocyadaas oo kale iyagana afar dollar iyo meelahaas ay gaarayaan hadda marka jeedarka xilliga badfuran uu yahana hal dollar iyo bar waa yumbigna saddex dollar iyo laba iyo bar uu naqana